magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa weliba laaka gebagabeeyey shirka wadatashiga qorashaha isbedelka qaran oo maalmoon baydhabo ka dareeri shirkii weliba ku qeybgalay wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ugu heliyayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed xildhibaano ku tirsan lamada aqal iyo qeybaha shalduun ee bulshada agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed cabdifitaah mahad cabdiraxmaan yanan koreyn ku hadli shirka wadatashi qorshaha isbedelka qaran faaminka iyo markii hadda laga hadlayo beeraha xiliyada dalagga ay soo go-ayeen run waaye iyo xiliyada raashinka la qaybinayo mise beeraleyda la mashquulinayo mise xilliga abuurka laga yaaba in lacagaha la qaybiyo xilliga beerahii la falan lahaa dadka la mashquulinaya xilliga hafi sisonka ay ku jiraana laga yaaba inay waxyaalahaas dhacdo kulley ayadan in qorsho guud oo lagala imaado seed controlka badanaa waxay ku imaadaa dad qandaraasyo la siiyo nin joogo yaa wuxuu kusoo guuleysanaya biidkii inuu asaga abuurkii sanadkan uu provide gareeyo gobollo iyo deegaano abuur ma haayo baqaara ma haysto uma diyaarsanayn qofaa laga yaabaa in adeernimo iyo garab iyo siyaabo kala duwan inuu ninkaas warqadaas ugu soo guuleysto kadibna nin uu soo waco jooga qasax dheere uu dhahniyoo abuura qayba lahiri meesha ma laga heli karaa uu dhaho waa heli karaa meeqaa u baahan tahay inuu dhaho ilaa waxaan u baahannahay toban tan labaatan tan ma nooga diyaarin kartaa beesada soo dir diyaar waayuu leeyahy ninkii markaan abuur waayo abuur daro waayo ma kala jeclo masagadiyu diyaarina wiilay dadkii walaay diyaariyay ayla qiibay laka wareejiy hebel ku wareeji ninkaas waxaa laga yaabaa inuu muqdisho iska fadhiyo mise hargeysa joogo mise nairobi joogo tendarkiisa uu ku guuleysta abuurka qaybay sawiradii loo diro lacagtiisa uu dalbad akownkiisa ugu soo dhacdo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed maxamed nuur abdiyana dhinishay ku hadlay shirka wasiir sa aad i moogta mayb waa qorshihii qaranka guud ahaan dowlad goboleedyada iyo ku socda hadda safarkankii gadamboy galmuduga kukuwayti mayla rais ka faraxsanani furitaankani kula qeyb galnay oo geeka tiiritaansheenii la roogda ka faraxsan waan hadhowaayana wali kolley qorshe iyo doodo iyo mayla rais tiimkii technicalka ee agaasimaha guud wasaaraddan ka horreeyey iyo mayla rais hortaanta ka falanqeeya iyagoo dokumentiena mayb waa walhaay iyagoo oral ena dadkii kolley tiimkii cabdi cusmaan kumidayey iyo mayla rais dhigaasho ka dheegen walada lakiin sheegay mayla ray walada aragtiya wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirka hiryana gebagabadii ku hadli qorshaha isbedelka qaran ee diyaargarowga lamada kun labaatan shan iyo lamada kun labaatan sagaal dhaqaalo shisheeye dal kaleento canshuur laga soo aruuriyey deeq nagula saaciday arrimo emergency oo ibni aadinimo iyo gargaar iyo maalin kasta nala siinayo laguma noolaan karo inaan isku tashanno oo dowlad kasta iyo dad kastaba waa inay ayada isku tashataa waa ogtihiin waxyaabaha macaawinada lagu keenay aaday u yartahay soo saas maaha waxaa ka xoog badan awoodda dhaqaalaha magaaladan baydhabo meeqo ganacsi a ka furan meeqo maqaaxid meeqo hoteel meeqo waxa ganacsi ka furan malacbada sooma tiro badno dadkaas tirada badna dhaqaalaha ay soo saartaan ayaa dalkeenna macno u suubinaya shaqo abuur samaynayo shirkadaha halkan ku yaalla waa ogtihiin dadka ay shaqaaleeyaan ganacsiga ugu yar hal qofaa ka shaqeeya ama laba qofaa ka shaqeeya qaarkoodna soddon iyo labaatan iyo toban iyo shan ina gaaraan laga yaabaa annaga waxyaabahan u baahannaha waxaa waaye dadkeenna inay shaqaystaan beeraheenna in wax soo saarka kor loo qaado xoolaha tirada badna oo aa ogtihiin oo weliba aad hodan ku tihiin adinka iyo beerahan in sida cabdifataax u sheegay iyo wasiirka qorsheynta iyo senatarkaba waxa aad dadka dheertihiinoo wax soo saarka xoolaha iyo beeraha in kor loo qaado annagana maalgelinteedii in beerahaas nooc casri ee loo beero xoolaha in la daaweeyo oo la cayiiriyo oo waxyaabahay u baahan yihiin calafka hadda dadka cuntadooda bis lagama fikiro calafkiiyo xoolaha xitaa waa laga fikira sida dadka looga fikira soo saas ma ogdin annagana inaan dhaqaala dowladda federaalka ay keento qof kastaba degaankiisa wuxuu ku fiican yahay lagu maalgeliyaan ka shaqaynayna hadduu ilaah yaraa hadhow marka si aan isugu filnaano oo qof kastoo soomaali ah oo faqriga ugu baxo dadka khaasatan faqriga ku jiro inteenna noolaan kartoo shaqayso walwal badan ma jiro dadka aan ka walwalsannahay waxaa waaye haddaydii halbeegyada halkan lagu soo saaray maxay ahayd boqolkiiba konton iyo afar shacabkeenna soomaaliyeed laba doolar wax ka yar ayay maalinta ku nool yihiin shirka maalmo uuse dareeri weliba kulamo wadata shalil qaadaday qeybaha shalduun ee bulshada iyo madaxda maamulka koonfur galbeed iyoona diiradda leka saaraya qorshaha isbeddelka qaran ee aan diyaargarowga lamada kun labaatan shan iyo lamada kun labaatan sagaala